mas-uuliyiin uu hogaaminayay gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ah mudane cabdiraxmaan cali maxamed gudoqrow qeybna uu ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhuusamareeb iyo qaar ka mid ah golaha deegaanka dhuusamareeb ayaa kulan waxa ay la qaateen bulshada deegaanka burkulan oo ka mida deegaanada hoos yimaada magaalada dhuusamareeb maamulka dhuusamareeb ayaa ah deegaankan burkulan u aqoonsada bar ka mid a baraha sida tooska hoos taga maamulka dowladda hoose ee dhuusamareeb ugu horeyn gudoomiyaha deegaankan ayaa ka warramay xaaladaha deegaanka isagoona kusoo dhaweeyey mas-uuliyiintan deegaanka burkulan
waxaan kaloo uga mahad celinaynaa madaxda sharafta badan ee guddoomiye u horeeyo guddoomiye ku-xigeenka xogeeyaha dhammaan agaasimayaasha guddiga joogtada ah ee golaha deegaanka marti sharafka meesha isugu yihiin nasqas kastoo ay leeyihiin waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay mahadin ka gaarto waxaan ka mahad celinaynaa sharafkan iyo quruxdan iyo siday noo ajiibiyeen walaalahana iyo madaxdanada iyo mas-uuliyiintanada sida ay noo ajiibiyeen uga mahad celinaynaa waxa yaro nabadoonku taabto u yiri meeshaan waxaan badanaan ku bixin annagu cidna laalushkuma aanaan siin cidna qarashkuma aanaan siin oo wax gogoldhigo walaalahana aan mataqaanaa rabnay war gogosha uga soo qaybgelayna mooye annagu cidna qarash kuma aanaan siin waxna kuma aanaan bixin laakiin waa waxaan walaalahana ka doonayn rabnaan mas-uuliyiinta iyo mataqaanaa guddoomiyaha iyo inay noo meel mariyaan guusha u dhigin waxaan rabnaa sidaan uga mahad celinayno inaan wada shaqayn yeelanno ummaddu waxay wax ku noqotaa wada shaqayn walaalnimo wax isla qabsasho wax isla yeelasho qofku masqal kastoo ku jiraba macno kastoo leeyaha biniaadanka in lala shaqeeyo macno ku leeyahy haddaan lala shaqayn wax macnaha u leeyaha qofku male waxaan rabnaa mas-uuliyiinta dhammaanteed hadday guddoomiyaha ka tahay hadday ka tahay maxaa tiraahda muxuu ahaa guddiga ku-xigeenka hadday xogeeyaha tahay hadday mataqaanaa guddoomiyaha arrimaha bulshaha tahay hadday dhammaantood masqal kastoo leeyihinba waxaan rabnaa wada shaqayn walaalnimo inay naga dhexaydo wanaag badan iyagoo nala shaqeeyaan annaguna aan la shaqayno
gudoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed godoqorow ayaa dhankiisa ka maamul ahaan ballan qaaday in ay diyaar u yihiin inay dhegaystaan baahiyaha bulshada deegaankan ay qabaan islamarkaana ay ka maamul ahaan ka jawaabaan meeshaan la yidhahda barkulan aniga waxaan tegey nairobi johannesburg labadaasba qado gaar aha la ii sameeyo waxaa layihi bartii barkulanka warran curadka kugu yimid marka hore waxaan rabaa curadkiiyow galabta halkan waad joogtaan nairobi iyo johannesburg iyo dabadda iyo meel walboo joogtaanba bartii barkulan la dhihi jiray waa ansixinay waan la soo saxiixay waana ansax taas horta waxaan rabaa tolku inay maaragtay ku soo dhowaadaan waxaan kaloo ka cudur daaranaynaa muddadii dheerooda xoogaa is soo jiidjiidaynay inad naga raalli noqotaan waxaana amaalgud u ah inaan idinka idiin hogaansanayo inaan wixii aad rabteen yeelnay taasaa maaragtay runtii kabkeeda marka waxaan rabnaa inaad taasna ku raalli noqotaan waxaan kaloo rabnaa awel markii hore curadka bar gaaraho ayuu ku tilmaaman yihiin malaha la dhihi jiray ayaga maaragtay si gaar ah looga warqabo saas ha loo wado eedna ma adnaan lahaynoo waxay la tageen iyo daday ka seexdeen iyo keligooday cuneen iyo midna waddanka idinkama haysan jirin hadda eedaa idiin bilaabay oo meeshaas dib wax la keeno meeshu waa dee bar markii la yidhaahdo barseeda dhanba mas-uuliyadda oon qof maaragtay reer ka soo jeedaa qabtaa maahane dadkay u dhaxaysaa
burkulan ayaa ka mid a deegaanada hoos yimaada dhuusamareeb iyadoona deegaankan ay ku sugan yihiin dad fara badan oo reer guura ah